xilli la filayo inay wada ciyaaraan kulan saaxiibtinimo kooxaha kala matelaya degmooyinka kismaayo iyo badhaadhe maalintii ciidda ayaa kooxda degmada badhaadhe waxa ay sameynayaan tababaro joogta si ay ugu diyaargaroobaan kulankaasi guddoomiyaha ciyaaraha degmada badhaadhe daahir khaliif garasow ayaa ugu horreyn ka hadlay diyaargarowga ay ugu jiraan kulanka la sugayo magacaygu waa daahir khaliif garasow waxaan ahay guddoomiyaha sboortiska degmada badhaadhe weeshaan hadda aan ku suganahayna waa kismaayo waxaan u imaaday inaan kulan saaxiibtinimo aan la dheelino dhigeenna degmada kismaayo waxaan aad ugu soo dhaweynayaa guddoomiyaha cusub muddada labada isbuuc ama saddexda isbuucba joogo oo isla markiiba ku dhiiraday inuu degmooyinkiisa degmooyinka u xuso waxaan rajaynaynaa ciyaarahu inay noo bataan sida hadda uu u bilaabay ay u ahaadaan aysan ku ekaanin degmada kismaayo iyo degmada badhaadhe maanta degmooyinka ay noo wadaan ciyaarta ay hore u socoto dhanka kale guddoomiyaha ururka dhallinyarada degmada badhaadhe xasan cali gurxan ayaa dhankiisa ku baaqay in la taageero dhallinyarada iskood isku abaabushay ee matalaya degmada badhaadhe waa magacaygu waa xasan cali gurxan guddoomiyaha ururka dhallinyarada degmada badhaadhe waxaan halkan u imaanay macnaha in aan ciyaar farenis la ciyaarno degmada kismaayo iyo degmada badhaadhe aan wada ciyaarsiino oo aan ku ciyaarno degmada kismaayo hadda meesha aan igala hadlayno waa garoonka ciyaaraha kubadda cagta ee kismaayo waxaan rajaynaynaa maaragtaa in maaragtaa guulo aan kala galbanno halkan insha allahu raxmaan inkastoo mirooniga iska tahay maaragtaa madow iyo caddaan oo maaragtaa lambarada wax loogu qoraba ay tahay gool iyo guul darra waxaan rajaynaynaa inaan guul kala tegi doono waxaan baaq u dirayaa dhammaan dadka reer badhaadhe in ay maaragtaa taageero kal iyo laaba siiyaan dhallinyaradooda dhiirigeliyaan waxaa la dhihi jiray meel kastoo ay joogaan dal iyo dibadba kulankan la sugayo ayaa ah mid xiise gaara leh maadaama ay dadka dib u xasuusan doonaan wakhtiyadii degmooyinka kismaayo iyo badhaadhe ay wada dheeli jireen